is-aalka iyagu ma badna lakin waxaan malanayaa markaas aan is aragno aanu kala tegayno dardaaranka dambeey waxaa eraboki garow xagee maraya hawshii marka iyo dadkoo mar walbaaba na weydiinayay mashruucan oo la socotaana waxay ahayd inay maalgeliyaan dowladda kuweyn annagoo og dhaqaanihiisa wada bixin waxay yidhahdeen mashruuca bilaaba markaad bilowdaan qaybtaan aadi siinaynaa kabacdina markaad hawsha dhex gashaan ayaana soo dhamaystireen sideed bilood bay maraysaa aan sugayn maalin walba nin la yidhaahdo cabdiqaadir amiino ambaashatoorka dowladda somalia u fadhiya kuweed ha noqdo la hadal maalin nima la yihahda naarco iyo nin nabi la yidhaahdo la hadla oo nimanka hawshaan ku qaatay qandaraaska ha noqoto maalba war baa naloo sheegaya amiirkii baa ku martiqaadi doona waa tegi doontaa markaas la saxiixi doonaa may amiirkii waa mashquul si baraabada loo tegi doonaa kabacdi hadal tiro badan oo noocaas marka war muxuu u baahan yahay aerobortka lagu dhamaystiro waxaa la yidhi ugu badnaadna shan milyan buu u baahanya ugu yaraana saddex milyan oo doolar buu u baahanya marka inaan amiir aanan ogeynba ma aqaan inuu subutland u yaqaan iyo inuu aerobortka garoowe muhiimadda u leeyahay aanaan garan karin ama shaqada uu ku jiraahiyo waxa adduunka uu ku dhex jiraahay iskeemaha intuu ka la egyahay inuu ka fakero aerobortka garoowe dhamaystirkiisii aan raba inuusan jirinin inaan sugnoo fadhino oon idhahdo waa sugaynaa lacagta markay timaadaa la dhamaystiraya waxay caddaatay inaan adameerka uusan la dhamaystirin doonin hasaday noqoto su-aashaas marka waxaan u baahannahay haddii la yihahda shan milyan oo doolar inta baarlamaanka iyo dowladda isu tagno oo shacbiga la hadalno maan idhaahno war hal bil mushahaarkeen erbarka ku dhamaystiran waxaan ogahay waan ogahay hubaan shantaa milyan oo bishaas mushahaarka loo qaato dowladda puntland in haddii la bixinayo aysan cidna dhib ku ahaan aysan ku ahaanaynin maxaa la yidhaahdaa annagana ay wax badan tari doonto melihi hadda micnaheedu maaha haddaan la saas leenahay ma aha laakiin waa example haddii aan waxba weynaba intaasaan ugu filan marka in wax badan oo dadku ay qabsan karaan oo aada u sahlan inaanu cid kale ka sugno inay noo qabtaani wax saxa maaha puntland waa qani waa barwaaqo ilaahay wuxuu ku manaystay wax tiro badan oo aada u badan oo khayraad ah oo dhaqaale ah laakiin waxaan u baahannahay waxa wey mar walba inaanu la nimaadno farsamadii caqliyaddii aan uga faaidaysan lahayn khayraadkeenna aanu dalkeennana aan ku dhisan lahayn waxaan rajaynayaa puntland oo isku tashatay puntland oo is-aamintay inay wax qabsan karto lagu hogaamiyo inaanu wax qabsan karno ayaa ku gaari karnaa puntland cusub oo qurux badan laakiin puntland fadhiid ah oo cid kale wax ka sugta inay gashato horumar ma gaarayso haddaan isfaraynaa waxaa weeye dowlad iyo shacab inaanu gacmaha isqabsanno u istaagno dalkeenna inaan anugu quruxsanno dalkayga inaanu dhisanno dalkayga inaanu horumarsanno waan awoodnaa waa karnaa waa samayn doonaa waana samaynaa insha alla dila hadda waxaan u malanaya dhamaystirka airboorka lacagta ku baxaysa waxaa weeye saddex milyan oo doolar laba milyan iyo bar dowladdaa bixisay waan eegeynaa marka inta hartay ama reer gurow ha noqdaan ama reer nugaal ha noqdaan ama puntland ha noqotee saaad uga qayb gashaan ayaa annaga noo noqonaya example insha allah mashaariicda dambe qaban doono kudhirshadoodu iyo waxaan idinkaga taligeli doonaa waxay ku xirantahay midda halkaas aad uga qayb qaadataa tan ku saabsan wadada ceeldaar ceergaabo oo ah wadara wadda annaga muhiim noo ah istaraatiijiyad yacni micno ilaah ugu fadhida dowladda puntland ah in dalka dhulkii aan la gaari jirin la gaaro dalku isu socdo in hawsheeda mudday socon doonta insha allahu waa qorsho dheer oo aan ku koobnayn wadada ceeldaha ceergaabo sidii sheekh maxamed xajis buu sheegay oo ah in aanu is annagu aanu qalab iibsano in aanu farsamadii waa haysanaa hadda wadadan sida loo dhisay u malayn mayo wado puntland iyo soomaaliya ka jirta in loo dhisayo hadda dadka ka shaqaynaya aqoonta ay u leeyihiin dad aqoon leh ayaa puntland jooga waxaan u baahana marka dhaqaalihii dhaqaalihiina annaga idinlagu xiran yahay haddii marka aan qalabkaas soo dhammaystirano wadadaasina noo hirgasho puntland oo dhan waddan ka dhisi karaa sababta qalabka waa haysanaa aqoontiina waa haysanaa inta yartaa oo dhaqaalaha oo fiiga ku baxayana annaga iska aruursan karna maxaa marka loo sugayaa kuweyt iyo dubai iyo dadaan annaga waxba noo oga insha allah waataan dhagax dhignay wadadan hadda eyg iyo garoowe insha allahu dhan waana la balaabi doono marka qiyaas in aeroboorkii garoowe uu dhammaystirmo wadadii eyg iyo garowena dhammaystiranto waxaan rabnaa marka kalluunka laga soo qaado saaka eyg inuu maanta duulka ka dhoofo aeroboorka garoowe dhaqaalaha aan ka helno ayaan dalka dhan ku dhisan karnaa marka fakir baa la rabaa